xaalado kala duwan ayay wajahayaan dadkii ku barakacay dagaalada u dhexeeya maamulada la kala baxay ee c c khaatumo ee somalilan si gaar ah kuwii ka dhacay magaalada cerigaawo ee gobolka sanaag maamulka gobolka ee hoostaga maamulka la baxay somalilan ayaa waxay dadkii ka barakacay magaalada cerigaawo sheegeen inay dhibaatooyin ka tirsanayaan waxay maamulka gobolka ku eedeeyeen inuu musuq maasuqay raashin iyo heed keentay iyagoo intaa ku daray inay dhibaato ku dareemayaan goobaha baadiyaha ay usoo barakaceen barasaafka gobolka sanaag baan cabasho ka nahay intuu ummaddii soo lugooyey uu idhi buurtaa kaalaya buu hardayna yidhi ganaax iyo lacag baan igaga qaadaya waan idhi xidhxidhaya ma naga qabataa taasi raashinka hay-aduu keenaana barasaabku isagaa ku xeraysta gobolka gobolka isagaa ku xeraysta hanaloo ka qaabo wuu hayaa wuu hayaa annaga aragnay haddeer u hayaa raashinkiina wuu yaallaa maxaan ku dhahdaa in yaroo uu indhagaranayo ayaa kaadharhka loo qaybiyaa raashinkii carabku keenay qof qof uu indhagaranayaa buu kaadhkaadh u siiyey
barasaabka iyo ninka la yidhaao maayirka inay isdaberna waxaa layidhi waxay ogolayeen ma jiraan raashinkoodii waxay yidhahan huwan baanu siinaynaa waxbana waanu weynay waxna ma haysanno magaaladii baanu ka soo barakacnay intaasoo qof waa barakac waxa la waxay haystaana ma jirto haddii meherad la furtayna meherad waxa la cid wax ka cuntaa ma joogto waa laga qaxay cerigaabo reer kuma hadhin qof kuma hadhin niyadaasaa la baaba'aya carruuraha ilkaa lagu gurtay dhowaan ayayd markii sidan oo kale dadkii ka barakacay magaalada ay sheegeen inay nolol xumo daran ku haysato tuulooyinku ay u barakaceen isla markaan aysan haysan waxyaabaha asaasiguha nolosha